wararka ka imaanaya degmada buurhakaba ayaa sheegaya in qaraxyo kala duwan ay ka dhaceen magaaladaasi shalay iyo maanta dhowr qof ayaa ku dhaawacantay oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka mid ah kuwa magaalada waryaheena jaamac buulle jaamac ayaa weeraradan ka wareystay mustaf axmed malaaq guudow oo ku sugan buurhakaba magaalada degmada buurhakaba waxaa ku dhacay qarax isdabadooga shalay iyo maantaba maaragtay kii shalay marka aan kasoo qabto aan kasoo qaato kii shalay wax ka gaaray gabadhii maqaayada hayday iyo gudoomiyeysa higeenka degmada buurhakaba intaas ay ku dhaawacmeen ay wax ka gaaray qaraxii shalay abaarihii wakti noocee ayuu dhacay xagee buuna qaraxaasi ka dhacay waxa uu dhacay ka shalay tobanta waxuu ka dhacay meel oo fagaaraha laamiga agagaarkiis ah oo maaragtay oo wadada oo xamar aado oo wadnaha ah oo magaalo geeskeeda maqaayad ku yaasho laamiga agagaarkeeda marka maqaayadaas raggi iyo dadka dhamaad ku wada tagaan meesha ciidanka hataa oo joogay ciidan oo hataa shan qof oo kale hataa furir waxba ay gaareen ciidamada hataa laakiinse dhaawac la sheegi kara gabadha oo maqaayada lahayday iyo ninkii oo gudoomiye kiweenka ahay meesha uu fadhiya ciidamada la socotay marka haddii wax ku gaaray aan sheegi karna kiweenka iyo gabadhaas gudoomiye ku-xigeenka degmada weeye miya sidee isaga iyo gabadha ay wax u gaareen dhaawacooda intuu la ege waxbay gaareen labadooda laakiin gadoomiyihi daran gabadha waa hoogaha iska runta laakiin gadoomaha sii daran gadoomaha hoogaha dhibaataysan hoogaha waa adag yahay waa fududahay lama dhihi karo lama dhihi karo waa halkaas wax ka gaari saaka maxaa ka dhacay degmada iyada saaka waxa uu ka dhacay degmada kiigaan aragtay oo ii sheegaday alastaydi laba iyo toban sano markay ahayd maarata waxaa ku dhacay qarax oo ku dhacay ma gartay marka kaas waxba waxba dadkuma gaarin waa mid lagu badbaaday waayo ilaaha noo nicmay taasoo lagu badbaaday laakiin de saaka arrinteeda waa xumayd miina aad u weyn oo antataanka ah meesha ku dhacday laakiin qofna waxa kama gaarin hasaldhaga dhacday meesha ciidamada baliiska ay degan yihiin oo oo maarata lala beegsaday laakiin qofna waxaa kama gaarin ciidamada nabadgelyada iyo adigu malaaq baa tahay arrintan labada qarax oo isdaba joogo maxaa u sababa baa la yidhi walahi ded umada olaab baa ku dhexaysay marka idii olaab ay ku dhexaysay iyo maaragtay ay sii wadataa ma garatay ha olaadihi jireen daraadooda mo qaabab kale hadda maarata oo farsamo kale inay jirto uma malaynayno laakiin qaababkii oo maarata oo dadkii ay wada shaqayn jireen qaababkii ay u dagaalami jireen intaas darteeda la aan ku aanina marka marka laga tago qiyaastaada iyo aanayntaada ma jirtaa cid sheegatay qaraxyadaasi ma id ay sheegatay ilaa shalay iyo hadda laga joogo ido sheegatay malahan qof hadda sheegtay malahana umada kale qofma umadna waa sheegan jireen umadna waa iska dhaafi jireen laakiin tan umadii ay dhaafi jireen inay noqoteen malaha qof sheegtay malahan tan
kaasi wuxuu ahaa mustaf axmed malaaq guudow oo ka mid ah dadka deegaanka buurhakaba wuxuu u warrameeyey waryaheena jaamac buulle jaamac